أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose kooxo hubaysan oo kinyaan ah ayaa weeraray saldhig ciidan oo ku yaal ismaamulka narog ee dalka kenya khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka riddada ayaa sii xoogaystay iyadoona uu baaqday kulan lagu waday inay isugu yimaadaan xubnaha golahaasi beeralayda wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka faa'iidaysanaya xilli roobaadka guga iyagoona bilaabay tacbashada beeraha munaasabad lagu soo gebagabeynayay kitaabka minhaajka ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxyo ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho ayaana la eegtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka sirdoonka kooxda riddada soomaaliya waxaana ku dhaawacmay saddex askarioo murtadiin ah iyadoo burbur uu soo gaaray gaariga lala qarxiyey dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la eegteen maleeshiyad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka degmada afgooye waxaana ku dhaawacmay hal askarioo murtad ah qaraxyadan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ayaa imaanaya xilli dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa saliibiyiinta kenya uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada boodaay iyo boorisa oo ka wada tirsan gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana inta la ogyahay dagaaladaasi lagu dilay shan askari oo kenyaati ah halka lagu dhaawacay sideed kale sidoo kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay laba qarax la beegsadeen bar kontarool oo ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen magaalada mandheera inta la xaqiijiyay lix askarioo kenyaati ah laba ka mid ah ay saraakiil yihiin ayaa lagu dilay dhaawacuna waa sagaal askari geesiyada towxiidka ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid cali yare kooxo hubaysan oo kinyaan ah ayaa weeraray saldhig ciidan oo ku yaal ismaamulka narog ee dalka kenya walaalkii nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo sii hambaqaadaya wararka ka imaanaya ismaamulka norog ee dalka kenya ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo loo malaynayo burcad ay weerareen saldhig ciidan oo ku yaala angata barikol oo ka tirsan ismaamulka narog kooxda ayaa lasoo wariyey inay burburiyeen saldhig ciidan waxayna sidoo kale qaateen qalab muhiim ah oo saldhiga yiilay halka ay sidoo kale burburiyeen dhismayaal ku yiilay gudaha saldhigaasi warbaahinta kenya ayaa sheegtay in debleyda ay weerar ka qaadeen kadib markii ay xaqiijiyeen in saldhigga ay baneeyeen ciidanka booliska kenya ee ku sugnaa saldhiggaasi ciidanka loo yaqaano g s u da ee dowladda silbiyadda kenya ayaa la wariyey inay deegnaayeen saldhigga la weeraray waxayna xoguhu tilmaamayaan in ciidamadaasi la raray labadii bishan meey maalinnimadii jimcaha war ka soo baxay booliiska kenya ayaa lagu sheegay in burcadda ay ka soo gudbeen xadka u dhexeeya degmooyinka narog iyo migori kadibna ay galeen gudaha saldhigga booliiska ee la baneeyey islamarkaana ay burburiyeen dhismayaashii ciidan ee halkaasi ku yiilay waxayna qaateen birihii dhismayaasha iyo qalab kale oo muhiim ahaa arrintani ayaa kusoo beegmaysa xilli ismaamulka naroog maalmihii dambe laga soo sheegayey weeraro ay geysanayaan kooxaha burcad ah kuwaasoo lasoo wariyey inay dhowaan gubeen dhulbeereed baaxad leh dhowaan ay ahayd markii lix xubnood lagu khaarijiyey halka kuwo kalena lagu dhaawacay kadib isku hormaada dadka deegaanka ee ay la galeen booliiska dhacdadaasi ayaana la xiriirtay muran dhuleed mahadsanid abushayba khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka riddada ayaa sii xoogaystay iyadoona uu baaqday kulan lagu waday inay isugu yimaadaan xubnaha golahaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen casaam carafaad waxaa baaqday kulan ay lahayaan xildhibaanada golaha baarlamaanka riddada soomaaliya kaasoo ka dhici lahaa xarunta villa hargeysa ee magaalada caasimadda ee muqdisho siday xoguhu sheegayaan waxaa fariimo isku mida loo wada diray xubnaha baarlamaanka iyadana loo sheegayo inuusan jirin wax kulan ah ilaa maalinimada isniinta ee soo socota baaqashada kulankan ayaa lala xiriiriyey xiisada culus ee weli ka dhex taagan xildhibaanada iyo mursad aadan madoobe ee salka ku haysa sanadka xayuumantii xildhibaan abiib dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka ardada mursadka lagu magacaabo abshirow iyo xildhibaano kale oo la socda ayaa bilaabay kulamo wadatashi oo ka dhanna aadan madoobe waxaana sidoo kale wadatashigaas qayb ka ah xildhibaan caalan nuug oo maalmo ka hor fal aflagaada kala kulmay gudoomiyaha baarlamaanka ardada lama oga waxaa isbedeli doona saacadaha soo socda mursad aadan madoobena waxaa lagu wadaa inuu waddanka dib ugu soo laabto kadib safar uu ku taga dhankaasi dalka ee lijeeriya mahadsanid casaam beeraleyda walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka faa'iidaysanaya xilli roobaadka guga iyagoona bilaabay tacbashada beeraha walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo sii hanbaqaadaya xilli roobka guga uu ka curtay wilaayaadka islaamiga islamarkaana ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayay beeralayda wilaayada islaamiga ee bakool bilaabeen inay ka faa'iidaystaan islamarkaana ay abuurtaan dalagyada kala duwan ee beeraha lagu abuuro sida masagada galleyda sisinta digirta iyo wixii la midka mid ka mid a beeralayda oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoo ku sugan degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa allaah uga mahad celiyey raxmadiisa roobka isagoona sheegay in beeraha hadda ay rajo fiican leeyihiin islamarkaana ay rajeynayaan in dalagyo fiican ay u soo go'aan ibdo iu reega leere laakiin koonfurta ibdo iliga yakamaga dheere alxamdulilah ilaahay ka mahadsan barwaaqadka un rajeeni ee oo uu dhir kiilo gorodaaye ee ya ilaahay nasay reertiyeelona erey un webamana maraa beero aan roob lay waraabiyey irki lay waraabiyey misige anugu un badangnaa misige digir galley dad qaar osasum isku abuurin jaraan laakiin miin badan eed iyo eed walaa beero hoogshool kataabohay misgiryarey alxamdulilah wala ilaahay haaridi gaar jamaahin el aarangu ele el aarangu abuurka beero saf dhangmalle lan allankiiseedo oo iliis haka aragu ini aaran in faaliyomu ku fadaw nabadoon maxamed nuur maxamed yarow oo ka mid a waxgaradka degmada tieglow ayaa dhankiisa sheegay in boqolkiiba sagaashan iyo shan beeraha ay roobeysteen rajo wanaagsanna ay jirto oo ku aadan tacbashada beeraha anagaanu magaaga ii maxamed nuur maxamed yarow oo degan tieglow agarka boqolkiiba sagaashan iyo shan deegaanka mayka alaasi abuurka wal hal qof abuuri oo haddana biila ka dhiya ka alaas eeda abuur lahay marka xoogaa kaliila badhiidi maalmahan ilaahay fadshay uu ku eeto taariikhda hijriga dalaqacad li'ata bilishanaad runtii kun afar boqol afartan lita mayba qubadohay ilaa shalay idaraad maalmahan dhan roob iska xiga hadda naftii rooba qubadohay ilaahay mahadii beero eeda aan waraabeen soomaalida ma araasa beeralayda waraab horaadka ku gohay ee araayaan waraab horaadka mar hore ku gohi haddana kale yili jartiin rooba ilaahay sheeni beero rajo badan oo runtii eeda muhiimsano waayahan ling aragna ku muuqata wali ilaan un aragayn ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankiisa ka hadlay faa'iidada ku jirta in beeraha la abuurto oo dadka gacantooda ay ku ciilbaxaan isagoona ku baaqay in laga fogaada gaalada iyo waxyaabaha dalka ay soo geliso haddii aan usoo gudbo dhanka maaragtay beeraha iyo wax soo saarka ahmiyadiisa dad koley mid yar ma aha waa keliya wax fakriga looga bixi karo gaajada looga bixi karo waayo waxyaabaha cadowga maaragtay dagaal weyn oo soo qaaday oo jaanibka isaga ah beeraha aad iyo aad ba maaragtay ugu soo qaadeen dagaal oo runtii maaragtay aan la dhaliisan karin dadkeena marka inay ku buraarugaan in maaragtay hay-ado ajnabi ah aysan waxba u qaban karin horeyn ay u ogaadeen aysan waxba u qabanaynin marka insha allahu tacaala inaan annaga isku tashanno ilaahayna aan tala saaranno las caawiyo watacawanu cala albiri wataqwa ee wax soo saarka beerahan aan ku dadaalno oo juhdi aan gelinno jazaakum allahu kheyra intaasaan dhihi lahaa rajadan wanaagsan ee ay muujinayaan beeralayda wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan kuwa degmada tieglow ayaa ku soo aadaya xilli wilaayada ay ka curteen roobabka xilliga guga ilaa iyo haddana ay si wacan kaga daayaan guud ahaan wilaayada gaar ahaan degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan munaasabad lagu soo gebagabeynayay kitaabka minhaajka ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya munaasabadan oo lagu soo gebagabeynayay kitaabka minhaajka ayaa ka dhacday markiska al-irshaad ee degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda munaasabadda oo ahayd mid si heesaraha loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf nuqobada gobolka galgaduud iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduuda culimaa uddiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa xafladani loo qabtay arday xalqo muddo laba sana oo ku baranaysay masjidka jaamica ee degmada ceelbuura halkaas oo ay ku baranayeen kutub kala duwan oo ugu dambeeyey kitaabka minhaajka ugu horeyn waxaa warbixin kooban oo ku saabsan duruustii labada sano socotay soo jeediyey mid ka mid ah ardaydii xalqada ku qaadanaysay kitaabka minhaajka masjidka jaamica xalqadanu waxay soo bilaabatay muddo laba sano ah wax badan ayaa lagu soo daraaseeyey haddii ay tahay fiqiga oo fiqi shaafici ah iyo haddii ay tahay carabiyadaba carabiyada ilaa saddex kitaab ayaa lagu soo akhriyey ajuruumi kitaabka taqno ajuruumiga ah iyo cimriidiga iyo kitaabka la yidhaahdo mulxat licraab saddexdaa kitaab ayaa xaggan xawda laga soo akhriyey sheekh khayr badan allah siiyo waxaa ayadana socda intaas oo gaar socday fiqhi shaafici oo laga soo bilaabay abu shujaaca waxaa lagu xujiyey yaquutu nafiis cumtu saalik zubad ibnu raslaan waxaa ugu dambeeyey kitaabka maantay xafladiisa aan ku jirno minhaajka oo maantay la iskugu imaaday arday fara badan ardad badanna way ka faa'idaystay khayr badan allah siiyo sheikhuna intaa wuu fadhiyey labadaas sano uu kutubtaas daraaseynayey intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxaan buurinaynaa haddaan ahay odayaasha dhaqanka ee gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur in lagu dadaalo wixii la bartana la gudbiyo dadka dambe oo meelaha iska fadhiya oo wakhtigu ka baxaana ee ilaahay kitaabkiisa barashadiisa ay ku soo dhowaadaan dadka la gaarsiiyey wixii la bartay lagu dhaqmo kuwa kaleetana ay soo haleelaan ilaahay fadligiis ayna bartaan arrintan arrin aad aan ugu faraxsannahay waaye diinka ilaahay in kor loo qaado wax la barto ninkii waxaa waaye sheekhi wax siyaadiha aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inuu diinka ilaahay waxaa waaye kor loo qaado aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waana soo dhowayhaynaa insha allah biidni illahi alkariim kitaabta waxbaree waa rag waaweyn odayaala waxaan aad iyo aad anoo nafteyda ka bilaaba aan aad ugu sii adkaya waxbarashada aan siyaadsanno insha allah biidni illahi alkariim ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida isagoona la dardaarmay ardayda
xalqada in wax laga barto oo maaragtay xalaqaadka cilmi gaar ahaan masaajidda in la tago waa dariiqadii cilmiga naga soo gaaray masaajidka la taga wati wakhti ka mid a ayaa cilmiga isku socna dad saasay ku baran jireen marka dariiqadaasna waa dariiqo munaasaba in la xoojiyo weliba aad iyo aad u dhiirigelinayna insha allahu tacaala inta maaragtay kole doorka socdaan in la sii wado kitaab walbaba haddii insha allahu tacaala rajaynaynaa in sidaan oo kale oo maaragtay weliba ka ballaaran oo maaragtay dee taxfiizaad iyo in la bixiyo oo maaragtay ardada naftooda juhdi ay badan ay bixiyaan insha allah fursadan aan ka faa'iidaysano walaayadana insha allah waxay diyaar u tahay in xalaqaadkaasi sidaas ay u dhiirigeliso qof walbana insha allahu tacaala anta u yaqaano ha bixiyo wajazaakum allahu khayran munaasabadeenu maanta waa meeshay nooga xiran tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu